Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waliba xaragga ku jirtay dhismo saddex xarumood ee dakhli ururinta hanas oo la guurigeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xarumo xaragga lagu jiray waliba ka sharyaalana koontaroolada shalay ala amaar wadajir bakin walibana loogu talagalay in ururin laga soo biyo dhaqaalo hagalow magaalada Baydhabo ee lagu qaado baabuurta iyo dhaqaaluhu qayb ku qaada doona kobaca dhaqaalo iyo ilaalinta anshuuro anku horeen ku kumid injineerada dhisay xarumaha iyo waliba furyaalka ka wareejiyay wasaaradda maaliyadda use oona sheegay in use xakubahi mas-uuliyadda wasaaradda maaliyadda ay hel saaratay maanku maydharaay oo ka kooban bakin iyo hiirikaadiyow iyo alamaar furtaansho maydharaay walinkumaanaga mas-uuliyiinta eedeedan laasintin ini oo dhismay oo geeka noo dhammaaday oona wareejaay iyada maydharaay anka faraxsanna iyadana maydharaay aan ka taageersana horumarka maydharaay oo koonfur galbeed maaliyadda maydharaay iyo madaxweyne jeedkaley dhammaantii oo maydharaay iyadanka maydharaay taageeraan ini oo horumar muuqdo oo maydharaay dhinaca bulshada iyo wasaaradda iyo maydharaay tiimka dhan iyadan ka mahadnaqaan markan kuryaalkii maydharaay oo dhammaantii oo sideed horumood ee naqaanayo eh lakin insha allahu agaasimaha iyo intii maydharaay wasaaradda ku direed iyadan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale ah cali abdi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku hadlay munaasabada la kala shal wareegay furyaalka xarumaha cusub ee wasaaradda maaliyadda iyo hirgeliday
furyaalkii sideeda xarumood oo kambanigii dhisi runtii waa farxada nigata sada faylyon dhisan oo dhismahan dhisan sideeda xarumood oo ah xiriirikaadiyow iyo bakiin iyo alamxar xarumahaas runtii way naagado doonaan xarumo oo wasaaradda maaliyadda dakhliga korlanka qaado oo haatana lakasuubi diba habeen iyo casriyen lakasuubi marka runtii kabaniga ay lahaa ama shirkadda dhistay iyadaa mahadsanta furyaalkana kula wareegna insha allahu tacaala walaageyn ku damboy mas-uuliyadda wasaaradda maaliyadda alwareegas dhismo way koron qaadee waa bilaahira shaqaalihii ini mayla raayeyso meelka shaqeeyaan ini helaan dakhligana korlanka qaado marka geedka waa insirin inka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaasim maxamed ayaa sheegay in tan iyo qayb ku qaada doonto horumarinta dhaqaalo guud ee magaalada baydhabo xarumaha ururinta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda oo dibu casriyeen iyo dhismo lagu sameeyey kontaroolada saddex kontarool oo magaalada ka mid ah oo dakhliga lagu aruurin doono taasi oo maaragtay ujeeddadu ay tahay in la casriyeeyo xarumaha ay ku shaqaynayaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee kastamka waxaan halkaan u mahad celinaynaa dadkii ka shaqeeyey casriyeyntaasi dhismahan mashruuca brimis waxaan rajaynaynaa in aan meelaha gudbi doonno gobolada kale ee dalka ee koonfur galbeed runaantii ujeeddada madaxweynaha koonfur galbeed ee ahayd in kor loo qaado dakhliga koonfur galbeed ayay qayb ka tahay iyo horumarinta dhaqaalaha ballanqaadyadii madaxweynaha koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed lafta garaan marka arrimahaasi insha allahu tacaala wasaaraddana waxay mar walba ka fikiraysaa ama ay qorshaynaysaa inay xarumahan oo kale ka hirgeliso shabeellada hoose baayo haddaan baydhabo ka tirsan inaan sii casriyeyn insha allah cid kastoo ka qayb qaadatan waa mahad celinaynaa xariig jarkaas maanta munaasabad halkaan u joogno sidoo kale dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyagana u taagan habeeni maalin inay sare u qaadaan dakhli ururinta iyo duruufaha adag ay ku shaqeeyaan ayagana waa kaga mahad celinaynaa arrimahaasi waxaan leeyahay insha allah waxaan rajayn doonaa horumar kasii weyn midka hadda aan haysano ayaan rajaynaynaa hadduu ilah yidhaahdo hirgelinta xarumagun cusub waliba kaalan ku qaada doonana kaabyaalka dhaqaalo iyo biyowka canshuuro